إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan ku dhowaad labaatan askari oo kenyaati ah ayaa dhimasho dhaawac ku noqday qarax xooggan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula beegsadeen gobolka laamu laba dumar ayaa ku dhaawacmay weerar ay ciidamada dowladda federaalka ku qaadeen guri ku yaala degmada boondheere ee magaalada muqdisho dagaal beeleedyo ay dad ku dhinteen oo weli xiisadoodu taagan tahay ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka galgaduud waxayna salka ku hayaan aano qabiil iyo muran dhuleed xiisad colaadeed oo u dhexaysa ciidamada dowladda federaalk ee jooga degmada awdhegle iyo maamulka ugu magacaaban degmadaasi ayaa halkaasi ka taagan maamulka islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa madraso cusub oo lagu baranayo qur-aanka kariimka ah ka furay deegaanka hantiwadaag ee hoostagta degmada janaale ee gobolka shabeelle hoose ciidamada dowladda federaalka ee jooga awdhegle ayaa lagu eedeynayaa inay dhacyo qafaal ka wadaan degmadaasi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo iyo weeraro ka fuliyey shabeellaha hoose iyo bakool intaa qodobada wararka ugu dooroon ayay ahaayeen waxaad dhegaysan doontaan iyagoo faahfaahsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad labaatan askari oo kenyaati ah ayaa dhimasho dhaawac ku noqday qarax xooggan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula beegsadeen gobolka laamu warkaas iyo war kale oo ku aadan cabdiraxmaan bedar ayaa faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saacadiyayn u soo dhaafnay fuliyeen weeraro iskugu jira qaraxyo iyo kuwo toos ah oo lala beegsaday saldhigyahay ciidamada dowladda federaalka iyo shisheeyaha dalka ku soo duulay ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada qaar ka mid ah gobollada dalka haddiaynu ku horumarno gobolka baay waxay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laba qarax la beegsadeen guryo ay magaalada baydhabo ka degnaayeen korneyl mahadoo loo yaqaana taliya shub oo ah taliyaha ciidamadaas dhuubta ee dowladda federaalka iyo guriga uu degan yahay isaaqniyikiis oo ah taliyaha saldhigga xanaano ee magaalada baydhabo qaraxyadaas ayaana waxay sababeen inuu burbur xoogan soo gaaro qayb ka mid ah guryihii la beegsaday dhanka shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xedhada askarta afrikaanta ee degmada jannaale sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiinta weerareen saldhigga ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka jasiira oo ah deegaan dacwadada xeebta ah ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo marka dhanka bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sidoo kale habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashada etoobiya ee degmada xudur isla bakool waxay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka isku magacaabay koonfur galbeed ee degmada waajiid gobolka bakool ayayna weli ku jirnaayey ciidamada mujaahidiinta waxay weerareen askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku socdaalayey duleedka degmada waajiid waxayna mujaahidiinta weerarkaasi ku soo furteen mooto uu leeyahay sargaal ciidankaasi ka mid ahaa ahna taliyaha ururka kuna sugan degmada waajeeda dhanka gobolka shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta waxay xalay weerar madaafiica ku qaadeen xerada askarta dowladda federaalk ee deegaanka ilbiq ee duleedka degmada balcad waxaana jira khasaare gaaray askartaas aan ku soo gabagabino dhanka laamow ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen kolonyo kenyaatiya oo ku socdaalayey duleedka magaalada kiyongo ee gobolka laamow waxayna halkaasi ciidanka mujaahidiinta ku dileen siddeed askari oo kenyaati ah halkii ay ku dhaawaceen sagaal kale waxay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qarxiyeen gaari biji ah qaraxa kadib waxaa goobta soo degtay diyaarad helikobtar ah iyadoo halkaasi ka daabushay meydadkii iyo dhaawacyadii askarta kenya waxaa muddooyinkii dambe sii kordhayey qaraxyada iyo weerarada tooska ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsanayso saldhigyada iyo xarumaha dowladda federaalka iyo shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka kuwaasoo khasaare ba-an lagu gaarsiiyey laba dumar ah ayaa ku dhaawacmay weerar ay ciidamada dowladda federaalka ku qaadeen guri ku yaala degmada boondheere ee magaalada muqdisho cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalku ay dhaawaceen laba dumar ah kadib markii ay saacadihii lasoo dhaafay weerareen guri ku yaala degmada boondheere ee gobolka banaadir oo ay degan yihiin dad shacab ah weerarkan ayaa la sheegayaa inuu yimid ka gadaal markii isku dhac uu dhex maray qoysas wada degan degmada waxaana ciidamada u yeertay qoys ka mid ah kuwii isku dhaca qaybta ka ahaa ciidamada weerar ka qaaday oo ilaalo u ahaa taliye ciidan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa guriga ku furay rasaas kor u dhaafaysa ilaa toban baalooto sida ay sheegayaan wararka la helayo laba dumar ah oo ka mid ah dadkii joogay guriga la weeraray ayaa ku dhaawacmay kuwaas oo midood magaceeda lagu sheegay sacdiyo cali dadka deggan degmada boondheere ayaa ilaa iyo iminka isweydiinaya sababta keentay inay ciidankan ay soo weeraraan guri ay deggan yihiin dad shacab ah iyagoo ka duulaan tegaya khilaaf yar oo dhex maray dad wada deggan halkaas ciidankan ayaa lasoo sheegayaa inay baxsadeen ma ahan markii ugu horreysay ciidamada xasan garguurta oo ay dil iyo dhaawac ay u geystaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana maalin kasta laga soo wariyaa dilal iyo dhaawacyo ay geystaan ciidamada dowladda federaalka dagaal beeleedyo ay dadku dhinteen oo weli xiisadoodu taagan tahay ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka galgaduud waxayna salka ku hayaan aano qabiil iyo muran dhuleed sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cabdiqaaliq macalin cabdiweli wararka laga helayo gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa ku waramaya in halkaasi ay ka socdaan dagaal beeleedyo u dhexeeyo qabaa'ilka halkaasi wadadega dagaaladaasi midkood wuxuu ka socdaa inta u dhexaysa gadoon iyo dhuusamareeb ee gobolka galgaduud wuxuuna salka ku hayaa muran dhuleed iyadoona ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac dagaal beeleed kale ayaa isagana ka socda aagga deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud waxaana la soo warinayaa inay ku dhinteen ugu yaraan laba ruux halka ay ku dhaawacmeen afar kale dadka dhintay waxaa ku jira ninka lagu magacaabo cali axmed carab oo maalmo ka hor laba wiil oo la dhalatay lagu dilay isla aagga dagaalka uu ka dhacay saamayntii ka dhalatay dagaalkaasi ayaa weli taagan deegaanka waxaana laga cabsi qabaa inay mar kale isku dhacaan maadaama aysan cidno kale dhex gelin dagaal beeleedka saddexaad ayaa ka dhacay deegaanka borore ee hoos tagta degmada balanbaalle ee gobolka galgaduud wuxuuna yimid kadib markii maleeshiyo hubaysan ay halkaasi ku dileen qof haween ah kadib maleeshiyaad kale oo ka soo jeeda balanbaalle iyo kuwii dilka geystay ayay israsaaseentu dhex martay waxaana ka dhashay dhimisho iyo dhaawac dhowaan ayay ahayd markii degmada cabudwaaq lagu furtay hub badan oo ay itoobiya ka soo gateen madaxda dowladda federaalka iyo maamulka galmudug kuwaasi oo doonaya inay kusii horiyaan dagaal beeleedyada ka socda halkaasi si kastay ahaataba waxaa maalmihii u dambeeyey isa soo tarayey qabaa'ilaadka isku hor fadhiya degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka galgaduud xiisad colaadeed oo u dhexaysa dowladda federaalka ee jooga degmada awdhegli iyo maamulka ugu magacaaban degmadaasi ayaa halkaasi ka taagan warkaas iyo qodob kale oo ku aadan zakariya cumar ayaa soo gudbinaya xiisadan ka taagana degmada owdhigle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay timid ka gadaal markii ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay kula kaceen bulshada ku dhaqan deegaankaasi dhac dil iyo boob ay u geysanayaan hantidooda iyadoona wararka qaar ay tibaaxayaan in qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmadaasi loo geystay jirdil xoogan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada dowladda federaalka ninka lagu magacaabo maxamuud axmed sheekh ayaa waxa uu saxaafadda uga waramay dhibaatada ciidamada dowladda federaalka ay ku hayaan bulshada ku dhaqan degmada awdhigle isagoona tilmaamay qaar ka mid ah saraakiisha ciidan ee dhibaatada ku haya bulshada degmada awdhigle degmada awdhigle guud ahaan dhibaata xoog lahaata ka jirto markii laga hadlo dhanka xaaladeeda markii la qiimeeyo ciidamada ku sugan ee bulshada qaabka ay u dhibaateeyaan iyo dhaqankooda markii dhibaata weynaa ka jirto bulshadan bulshad iska maskiina oo boqolkii sideetan beerale waaye labaatankina ganacsi waaye marka beeray ku tiirsan tahay niman hadda joogo taliyaha ururka shanaad ee nin oo farxaan malaay la yidhaahdo iyo abaanduulka ururka sideetan iyo afaraad nin maxamed bajareeda la yidhaahdo oo aad u dhib badan waxyaaba hataa maleeshiyaad hataa ay kusoo dhaqmo ku dhaqmo dadkan oo dhan miskiin ah awooda loo sheegtaa ganacsatada baabuureyda beeraaleyda dhammaan dhibaata xoogla lagu hayaa mafahad isagoo hadalkiisa sii watay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada dowladda federaalka ee degmada owdhigle ayaa waxa uu tibaaxay in askarta dowladda federaalka ee ku sugan deegaanadaasi ay ka qaadaan bulshada lacaga baad xaddhaaf ah islamarkaana ay intaa u sii dheer tahay jirdil joogto ah oo lagu hayo qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan deegaanadaasi bulshada dhibaateeyaan oo lacag baad la weydiiyo dad la iska soo xirto la juk habeenkii habeenkii lix kaana la soo baxo ee su-aalooyin oo baaritaan ahayn la weydiiyo oo aad u qaaf daran macnaha haddii ninka oo nabadjid loo yahay su-aalaha la weydiiyahay waa la yaqaanaa oo kiiska lagu baaro su-aalo oo waxaa la weydiiyaa oo waxa ay yihiin aan la fahmeynin oo aad u qaaf daran ma ahan markii ugu horreysay oo askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka islamarkaana ku sugan gobolka shabeellaha hoose ay dhibaatooyin u geystaan bulshada deegaanadaasi balse marar kala duwan deegaanada gobolka shabeellaha hoose ay kaga sugan yihiin askarta dowladda federaalka laga soo calaamadeeyey dhibaatooyin isugu jira dil dhac iyo kuufsi ay u geysteen bulshada ku dhaqan deegaanadaasi iyadoona cabashada bulshada ku dhaqan deegaanadaasi marar kala duwan ay soo tabisay saxaafadda maamulka islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa madraso cusub oo lagu baranayo qur-aanka kariimka ah ka furay deegaanka hantiwadaag ee hoostagta degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose warbixinta warkaasi cali aadan ayaa soo jeedinaya munaasabadan oo ka dhacday deegaanka hantiwadaag oo hoostagta degmada janaale ayaa lagu furayey madraso cusub oo lagu barto diinta islaamka ugu horeyn munaasabadda ayaa waxaa lagu dahfuray mid ka mid ah ayadaha qur-aanka kariimka qowlkii alle أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان low kaanuu yaclamuun xafladan ayaa waxaa kasoo qayb galay martasharif kala duwan maamulka madarasada iyo waxgaradka kasoo qayb galay munaasabadda ayaana ka hadlay xafladda alxamdulilah allah subxaanahu watacaala ayaan ku mahadinaynaa na soo waafajiyey makaanka qiimaha badan maskaxdayna iyo caqligayna iyo taladayna ma ahaan allah subxaanahu watacala isagaana waafajiyey intaas kadib maanta waxaan joognaa xafladdii lagu furaayo madrasadii ubay ibnu kacab furitaankeed ayaan joognaa madrasadan oo kale horey waxaa looga soo furay tuulada ugunji ayaa maamulka degmada janaale horey uga soo furay horey waxaa looga soo furay tuulada degwariiri maanta waxaan joognaa furutaankii tuulada hantiwadaag ayaan joognaa odayaalku mayba ka mid tahay deegaanka hantiwadaag ayaa ka mid tahay insha allahu tacaala may baanan in furay madarasa madarasana madarasadana magaasha la araw uwaye ibnu kaab madarasa badanga la afuri sida ugunji madara la agfuri ma'ad sida dagwariiri amala la agfuri mari badan iyo dhalyidi iyo aragni unan odayaalka deegaankuna in madarasa oo ninin furo iyo ka go'aansani walaayadinani la aqbali madarasadaas oo lakabaradaw tajwiidka qur'aanka iyo ninin furi magaashana may la aray uwaye ibnu kaab odayaalka deegaanka hantiwadaag iyo hadhawaayan iyo walaayada islaamka degmada janaala iyo hadhawaayta in laku furo madarasada oo lakabaradaw diinta islaamka lakabaradaa ninku furi islaamnimada ilaahiyani hanuuniya mahadle ilaahay ka mahadsan alxamdulilah nicmo weyna haysana ana oo ka hadalaw madarasada hantiwadaag oo ubaya ibnu kacabna leeraw maqaashe walbadanoo raadiyaanay waana waaysanaayniya hadda ilaahay firgaana ninkasheeni alxamdulilah ilaahay ka mahadsan walaydana garabaniisiidi maybo diinta islaamka inti laka tartam shay oo muhiim ay lambaahayo ilaahaya ka mahasan zayinuu lqur'aana biaswaatikum horey maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellada hoose wuxuu laba madaraso ka hirgeliyey deegaanka ugunji iyo degwariiri oo dhammaantood hoostaga degmada janaale warkii alfurqaanna waa nageyntaa